shir muhiima ku kulmay dhammaan madaxweynuhu iskugu yeedhay dhammaan mudantii reer somalilan xisbiyada qaranka madaxweynayaashii hore dalka soo maray iyo madaxweynayaashii dalka soo maray shirkaasoo xalay lagu gorfeynayey xaalaha dalka kusoo kordhay sidii maaragtay meel looga soo wajeysan lahaa waxaan maanta halkaan idinku cadaynaynaa in qaranka somalilan ama ku kala duwanayn ama ku kala qaybsanayn difaaca dalka iyo jiritaanka somalilan iyo colaadda dadka walaalaha ah dhex martay ee ka socota gobolka sanaag gaar ahaan degmada celaf weyn inaan loo kala lagu kala arisduwanayn oo ummadda madaxdii qaranka halkan joogta
waxaan arkaa america kitan waxaan leeyahay farmaajo ma xukumo adaa xukuma soomaaliya amarkii aad bixisay waanu diidnay nama xukunto adigu annaga iskaya xabadda jeceynu joojino diyaarna u ahayn haddana diyaar u ah inaan xabaddaba xaggay ka dhicin laakiin waxaa isweydiin leh aduu xabaddan baad joojinaysaa america kitano adaa wada adaa lacag badan ku qaataa adaa rosi picture ka muujiya aan ka jirin soomaaliya marka security tagtid adaa dayaaradaha ka bixiya dagaalk naga jooji meelka kitano ad farmaajo isticmaalisa baan lehay waxaan cambaaraynayaa kooxda isku tagtay baydhaba ee garnada somalilan gaar taas waxayna tusisaa hoggaan xumaanta iyo caqli xumaanta siyaasiyiinta soomaaliya waxaan aada iyo aada u hambaliyeyna farmaajo kooxdiisa hadiyaddii ay noo soo direen ee technicalka aheed ay noogu soo talagaleen inaanu ku marno shan iyo tobankii meya naga habsaantay waa idka ajiinaleena taangigii waa idinga helnay deshiigii waa haynaa inta kalena insha allahu tacala haddaad keentaan halka ma qabno waxaan ku raacsan nahay tallaabada ay qaadeen xisbiyada iyo dowladduba ee midnimada somalilan sii xoojinaysa waxay astaan u tahay dadkii ay ka yimaadeen iyo halkaasi ishaare u tahay oy tilmaan u tahay oo ay tusaysaa in marxaladaha qaarkood laga wada midoobo ta kale waxaa ku shirayay baydhabo maamul goboleedyadii kabkabka ahaa ee soomaaliya runtii inaad aragtee kolley wey iclaamka wadooyinkina midiya waad ogtihiine dee dagaal bay iclaamiyeen somalilan bay gardaradii dusha ka saareen war ile waa la isqabtaane waa kii sheegayey faysaleal ah fikara loo haystaan inay soomaaliya ka tirsan tahay waa nasiib daro waa kii wax kala qaboojin lahaa oo kii odhan lahaa waa dhiig wiyu daadane kusii daadane muxuu ahaa hadday doonaan wax kala dhex geli lahaa laakiin waxaa halkaa ka muuqata iyaguba inay wadaan arrinkan horey waanu ogay soomaaliyana inay inkireen oo soomaaliya jiritaankeeda inkirsan yihiin laakiin inay colaadda ka wada midaysan yihiin bay maanta in la muujiyeen annaguna waxaanu leenahay idin fahamnay macaarid iyo maxaafid bawa iyo xukuumadba waanu ka midaysan nahay difaaca qaranimada somalilan dadka somalilan wax loo sheegayaa gudbinaynaa arrintu inay halkaa marayso maantana loo baahan yahay in meel looga soo wareejiisa difaaca qaranimada mar dagaal dooni mayso mar raba dagaal yarba maamulka puntland iyo dowladda soomaaliya iyo somalilan toona dagaal ku dhismi maayaan waxay ku dhismayaan nabad howlo culus baa dhammaantood sugaya howlihii qarankee la qaban lahaa waxaa lagaga in lagaga jeesto dagaal aan natiijo laga gaadhayn oy soo qaadaan mar walba oo aanay waxba ka beddeli karin xuduuddii oo aanay statuskii somaliland waxba ka beddeli karin laakiinse labadoodaba ka jeedinaya howlihii ay u qaban lahaayeen dadkooda iyo dalkooda dagaalkani dagaal qabiil maaha dadka qaar ayaan loogu sawirin dagaal qabiiluu yahay dagaal qabiil maaha dukaraq iyo xuduuddeenna waxaa difaacaya dadkii deegaanka u dhashay deegaanka dadkii lahaa ayaa u diyaara oo difaacaya innagoona ku taakulaynayna reer laas caanood baa u dagaalamaya difaacaya reer kutaraq baa u dagaalamaya reer xudun baa u dagaalamaya reer taleex baa u dagaalamaya reer buuwadlaa u dagaalamaya markaa dagaal laba qabiila maaha sidaana in loo arko waxa weeye somalilan mar walba diyaar waxay u tahay inay iyadu isdifaacdo aanay dagaal qaadin garowe waxa la yaala wax naga yaallaa ma jirto niman ku socda ma dhihin mana hadal hayno waxaanu caalamkana ka rajaynaynaa in la xakameeyo nimankaas soo duulaya
laakiin waxaan u sheegayaa geeska africa xuduuddeeda waxaa calaamadiyey ingiriiskii ama isticmaalkii maanta haddii laisku qabtay borders haddii laisku qabtay haddii laisku qabtay xuduudo jabuuta la isqabsan etoobiya la isqabsan kenya la isqabsan somalilan waxay ku taagan tahay calaamadaha berigaa la calaamadiyey ayay ku qabsan tahay oo ah tii uu ingiriiskii maxamed maxamed uu inoo calaamadiyey ee dibadna aan beriga aanu kula shuraakownay ama aan ugu tagnay tii tayaanay
shaqaaqada ka jirta ciidankuy meel wanaagsan bay maraysaa aad bay isugu hawleen raggii labada beelood kusoo jeeday ee u gurmaday iyo wasiirkii daakhiliga dhammaantood meel wanaagsan bay maraysaa maanta wax shaqaaqo u jirtaa ma jirto nabaddii uun sidii loo soo xidhi lahaa ayaa reer somalilan xukuumad mucaarij iyo muxaafidiin maanta halkan ku wada taaganay